بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس إلى آخره waxaan kusoo dhex jirnay qaacidadii afraad oo fi adilati alasmaa wasifaati ka mid ah dhexdeedaan joognay wuxuu leeyahay musanif raxmatullahi aleyh gaar ahaan madhabkii mucatilada ayaan ku dhex jirnay madhabkaasin inuu baatil ahaa ayuu sheegay musanifku wuxuu u sheegay lix wej wejkii lihaad ayaan ku dhex jirnay wejkaasi lihaad lawaasimta baatilka ayadana ka dhalanayso thaaniyan labo marka labaad anna kitaab allah allah kitaabkiisu tacaalaa sareeye alladii kitaabkaasoo anzala ilaahay soo dejiyey hu kitaabka sibyaanan hal uu yahay mid caddaynaayo caddaymo u ah likulli shay-in shay walbo u soo dejiyey iyo wahudan haluu yahay mid hanuun u ah linnaasi dadka wa shifaaan haaluu yahay mid oo daawo ah limaa kii daawaynaayo fi suduuri laabaha ku sugan wa nuuran haal uu yahay soo dejiyey mid nuur ah mubiinan cad inuu nuur yahayn wa furqaanan haaluu yahay mid kala saarayo bayna alxaqi xaqa beenkiisa iyo walbaatili baatilka beenkiisina kala saaraayo hee lam yubayin illah ilaahay inuusan ku caddaynin a ka dhalanayso tacaalaa sareeya fiihi kitaabkaasi dhexdiisii ilaahay inuusan ku caddaynin ayaa ka laasimaysa maa shay oo yajibu waajibayo cala alcibaadi addoomaha korkood ictiqaaduhu ictiqaadintiisii shaygii addoomaha korkoodii inay ictiqaadiyaan waajib ku ahayday in kitaabkaasi dhexdiisii allaha aan ku caddaynin a ka dhalanaysa taasina waa baatil fii asmaa'ihi ilaahay asmaadiisii ka ictiqaadiyaan iyo wa sifaatihi sifaaddiisii wa inamaa ankela ma ahane jacala inuu alla yeelay daalika arrinkaasi caddaymahaasi muukilan mid u wakaaladay ilaa cuquulihim addoomaha cuquushoodii oo asiga kitaabkiisun ku caddaynin oo wixii waajib ku ah addoomaha ictiqaadkoodii asmaada alle i sifaadallada ay ka ictiqaadayaan inuu ka dhigay caqliyaashooda oo caqligiini ka caddaysta inuu dhahay saasa ka dhalinaysa oo taasna baail wayuhbituuna ee inay sugaan lilaahi alle inay u sugaan maa yashaa-uuna wixii ay doonayaan wayunkiruuna inay inkiraan maa shaygii oo laa yuriiduuna ayaga aan doonaynin wa hada kana daahiru lbutlaani waay jawaabtu waa tan kaasnina in saas la ictiqaadiyo baatilnimadiisii waa iska caddahay daahir waay dadkana way garanayaan haalian marka saddexaad ana anabiya madhabkaasi oo ahlu tacdiilka madhabkoodii wajki lixaad waxyaabaha laasim baatil inay tahay ka laasimayo wejkiisii saddexaad waa thaalitha mar saddexaad ana nabiya nebiga sala allahu alayhi wacala alihi wasalama iyo wa khulafaa'ahu khulafadiisi khulafadiisu khulaafadaasoo alraashidiina oo hanuunsanaa iyo wa asxaabahu asxaabtiisii iyo wa salafa alumma ummadda salafkeed ummaddan salafkeed iyo wa a'immatahaa ummadda a'immadeeda kaanuu inay ahaayeen ayaa ka laasimaysa qaasiriina kuwa gaabiyey aw muqasiriina kuwa gaboodfalay maxay ku gaboodfaleen oo ka gaabiyeen fii macrifati wa tabyiini maa fii macrifati maa wa tabyiini maa maadaasaa laisku haysta marka waa mutanaasacu fiih fii macrifati wa tabyiini maa kii caddayntiisii iyo garashadiisii inay ka gaabiyeen oo ka gaboodfaleen yajibu u waajibaayo lilaah ilaahay tacaala sareeye oo min asifaati ah gaaraan sifaati sifaat lkamaal aw amase yamtanicu reebtoomaayo caleyhi alla dushiisii ka reebtoomaayo oo sifaat ah naqsaan sifaatu naqsin aw yajuusu ama oo bannaan sida sifaatu afcaal oo kale caddaynteedii barashadeeda inay ka gaabiyeen ama ka gaboodfaleen ayaa ka laasimaysa nebigii khulafadiisii asxaabtiisii salafkii a'immadoodii intaan dham inay ka gaabiyeen wixii ilaahay u waajibaaya sifa ah iyo wixii ka reebtoonaa iyo wixii u bannaanaa intaba caddaynteed iyo barashada inay ka gaabiyeen ayaga taasaa ka dhalanaysa madhabkooda markii la raaco ahlu tacdiilkooda id waqtoo lam yarid aan soo aroorin canhum nabigi iyo asxaabtiisii salafkii dadkaas la soo sheegay la wadaa hadda soo sheegnay id waqti oo lam yarid aan soo aroorin canhum dadkaasi xaggood xarfun xaraf xarafkaasoo waaxidun hal ah hal xaraf hataa xaggood aan ka soo aroorin oo fii maa kii dhexdiisii ku saabsan dahaba ay ku tageen ilayhi maaga xaggiisiiba ahlu tacdiili ahlu tacdiil ay ku tageen oo fii sifaat illaahi ilaahay sifaadiisii dhexdooda ah tacaala sareedeed oo wasammow ay magacaabeen ahlu tacdiilkaasi hu maaga ta'wiilan ay ku magacaabeen waxyaabahan ahlu tacdiilkani ilaahay ku sifaynay amase ku ahlu tacdiilka sifaada la tacdiilinayo ee ay ku tageen oo ayaga ku magacaabeen ta'wiil e hal xaraf oo kuwaasi warkoodii sida ay dhaheen sheegaayo ayaga kama imaanin xaggoodii waay maadaama marka ayaga kuwaan waxay ay sheegayaan ahlu tacdiilkan ah oo awilayaan sifaadii alleh ee ayaga ku magacaabanayaan waxa tusinayo salafkii xaggoodi laga aan aan lahaynin waxaa ka dhalanaysay leeyihiin inay ka gaabiyeen maxay u sheeg waayeen kuwan waa caddeeyeene waxaan kuwaan ay ula jeedaan oo ay tacdiilkan u samaynayaan ayaga maxay u sheegi waayeen hadday ay warkooda sax uu yahay salafkii maxay uku gaabiyeen oo u sheegi waayeen warkan nimankaani haddii ay sheegi waayaan de haddee dadkaas waa fahmi waayeen waxoodii fahamkoodi waa gaaban yahay cilmigii iyo aqoonta iyo sifaadda alleh aqoonteedii waxaa loo daayay ahlu tacdiilkani maxaa dhacay sida ayaga ahlu tacdiilkan ay qabaan maadaama dadkaas ay sheegi waayeen aqoontoodii ka gaabatay ama ka gaboodfaleen kuwan ay xaq wato saasaa ka dhalanaysa saas maxay tahay marka baatil way saas waxiina idin markaasi waa kan ba asaga sheegaan waxiina idin markaasi imaa an yakuuna nabiyu nebigi inuu yahay ayaa ka dhalanaysa sala allahu calayhi wacala alihi wasalama iyo wa khulafaa'uhu khulafadiisii alraashiduuna hanuunsanaa iyo wa salafu lummati ummadda salafkeed iyo wa a'immatuha a'immadoodii qaasiriina inay ahaadaan kuwa gaabiyey maxay u gaabiyeen lijahlihim liajli jahlihim waay jahligooda awgiis oo maxay ka jaahil yihiin bidaalika kaas oo ta'wiilka kuwan ku magacaaban oo tacdiilka ah ay ka jaahil ahaayeen way garan waayeen waxay dadkaas garan waayeen dadkan gartay da dadkaasi wajuhalo saasa ka dhalanaysa waa bail saas qaasirin ayaga inay ka gaabiyaan lijahlihim liajli jahlihim dadtoodii oo bidaalika kaasoo ta'wiilkaasi ah ay ka jaahil ahaayeen iyo wacajizihim cajizigoodii dartiis waay oo can macrifatihi ta'wiilkaasi garay sidiisii ee ay ka cajizeen aa ka dhalanaysa aw amase muqasiriina way yaqaaneen laakiin muqasiriin ayaga gaboodfalay waay aw amase muqasiriina inay gaboodfaleen licadami bayaanihim caddayntoodii iyo bayaanintoodii waayideeda dartiis lilummati ummadda inay u bayaaniyaan waynta la waayay darteed ee u gaboodfaleen waay gaboodfalaysam way yaqaaneen in qoladaani ahlu tacdiilka waxay sheegayaan oo sifaadda ku awalayaanna sax ay tahay way yaqaaneen way ogaayeen laakiin hee ayaga ayaa ee gaboodfalay gaboodfal darteeda ee wax caddayn waayeen mooyaane way ogaayeen in la dhaho wa kila alamrayni bail waaye wa kila alamrayni labada arrinkii la arkoba bailun waaye kilarke qaasirin lijahlin bidalika wacajizin wamacrifatihi iyo aw muqasirin licadami bayaanihi lilummati labadaas lagoda wa kila alamrayni bailun waa bail labadaba waaye raabican marka afaraad anna kalaamallaahi alla kalaamkiisa iyo wa rasuulahu rasuulkiisa kalaamkiisa laysa marjican inuusan noqonaynin marjici linnaasi dadka fii maa kii dhexdiisii yactaqiduuna ay ictiqaadinayaan dadka humaaga fii rabbihim rabbigoodii dhexdiisii ama fii rabbihim rabbigoodii ictiqaadinayaan iyo ilaahihim ilaahagoodii alladii allahaasoo macrifatuhum dadki barashadoodii bihi allaha si ay bartaan min ahami maa kii midka ugu muhiimsan uu yahay bihi jaa yimaadee bihi maa ashraici ahli waa alad iska ilaaliya waa khalad madbaci waay min ahami waay ahli maaha min ahami waay raabica midka marka afaraad anna kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa iyo warasuulahu rasul wa rasuulihi rasuulkiisa kalaamkiisa laysa huwa kalaamkaas inuusan noqonaynin marjican meel loo laabto inuusan noqonaynin linnaasi dadka waa hadalkoodii ka dhalanaya baatilka ah dadki inuu hadalka alleh iyo rasuulka hadalkiisu marjac aan u noqonaynin ayaa ka dhalanayaa wixii ayaga rabbigoodii ka aaminsanaayeen oo ka ictiqaadinayeen oo ah sharaacada waxyaabihii ugu muhiimsanaa in kitaa kalaamka alleh iyo rasuulkiisii kalaamkiisii marjac aan u noqonaynin oo dadka marjac u noqdo caqliga saasaa ka dhalanaysa saasna baatil marka anna kalaamallaahi alla kalaamkiisii wa rasuulihi rasuulkiisii kalaamkiisii laysa huwa kalaamkaasi inuusan noqonaynin marjaca mid marjac u ah marjic u ah linnaasi dadka fii maa kii dhexdiisa yactaqiduuna ayaga ictiqaadinayaan hum maaga fii rabbihim rabbigoodii ka ictiqaadinayaan iyo wa ilaahihim ilaahagoodii ka ictiqaadinayaan alladii ilaahagaasoo macrifatuhum dadka barashadoodii bihi allahaas inay ay baranayaan min ahami maa kii kan ugu muhiimsan uu yahay waay jaa-at ku timaaday bihi maaga asharaa'icu waay sharaacooyinka sharaa'icda waay bal iska badaaya huwa maagaasi zubdatu risaala risaalada ee ee zubdigeedii waay risaalaad risaalooyinka oo alla soo diray oo rasushiisii ku soo diray oo dhan zubdigoodii waaye zubdi yaa yaqaana zubdi a maay zubdi dhuuxdeed waa la dhihi karaa yaa kale maxaa u taqaanaa zubdi haya xulka xulku ah saa yaa kale waxa yaqaana zubda a ah ah rashiid shiid shiid caanada lo-da ee ariga markii caanadiisii tan subaxda laga lesaayo iyo tan habeenka laga lesaayo laisku daro subaxdii dambe la ruuxaayo subagga laga keenaayo oo kuuskuusan caddaanka ah laga keenaayo oo dadka aada u jecel yihiin dadka baadiyada qaar haddaa dadka aanada ruuxaayay iska cunayaan ambuulada lagu cunaaye waxyaabaha lagu darsanaayey maxaa la yidhahdaa kaas gaar ahaan kan xilligaasi caanada laga soo saaraya la rabaa oo intii la ruuxay isagoo kuusan laga soo saaray maciis maa ukedi keliya burcad burcad burcad min burcad burcadda burcadde sidaas burud ayaa u noqonaa anaga burud kaas way burud way burcadde zubda saas way dhuux waa la dhihi karaa xulna waa la dhihi karaa isku meeshii way waxaa kan ugu qaalisan laga wada ugu muhiimsan loo jecel yahay ee laga wada mima min ahami maa kii kan ugu muhiimsana jaaءat la timaaday bihi maaga sharaa'icu sharaa'icda bal huwa asiga waaba iska daaye zubdat risaalaati risaalooyinka dhuuxoodii ahaaday ama burudkiisi ama burcadihiisii waa wa inamaa an kale maahane marka kaas in loola laabto tawxiidkii mayse loola laabto in loo diido ayaa noqonaysa oo xaggee loola laabana marka tawxiidkii sida soo socoto saasaa ka dhalanaysa wainama almarjicu in kale maahane marjiciga inuu noqdo tilka taas taasoo alcuquul ah wainamaa in kale maahane almarjicu marjiciga inuu noqdo tilka taas way taasoo alcuquulu cuquusha ah cuquushaasoo almutaribatu isdhabaandhowday cuquushaasoo almutanaaqidatu isburinayso wamaa wixii oo khalafa khilaafo ha cuquushaasi khilaafana fasabiiluhu wadadiisii atakdiibu uu yahay in la beeniyo bes in wajaduu haddii ay helaan daalika arrinkaasi sabiilan waddo waddo hadday u helayaan inay beeniyaan waayo marmarsiinyo ay u raadinayaan mar waxay ku leeyihiin axaadiistu ku soo aroortay sifadaas waxaa waaye waa axaadiiu laaxaad axaadiiu laaxaadna looma daliishado filcaqiida ay ku leeyihiin maba jirtay leeyihin way diidayaan waa inkirayaan hadd way beeninayaan ama ma sugna ama waa saas way leeyihiin hadday u helayaan waddo waay ku beeniyaan waay haddii waddo ku beenin waayaan maxay samaynayaan naskii jabal ku noqdo laf dhuungashay u noqdo maxay dhahayaan way taxriifinayaan marka fiiri saas way ahlubid ah xaaladoodi waa saas haddii naskan beenin karaan way beeninayaan haddii beenin waayaan waxay ku samaynayaan taxriifa u bedelayaan xaqligaasi ayaa marka waxaa marjic noqon lahaa taasna waa baatil waay waxaan soo dhahnay qaacido soo marnay nusuusta hee iyo asmaada alleba laa majaala lilcaqli fiiha ama laa majaala fiiha lilra'yi fiiha laa majaala lilcaqli laa majaala lilra'yi fiiha shuqul kuma laha marka qaaidadaasa ka soo horjeedan ayaga marka wamaa khalafa wixii khilaafo ha cuquushaasi khilaafana fasabiiluhu wadadiisii atakdiibu beenin inuu noqdo in wajaduu haddii ay u helayaan ilaa dalika kaasoo beenintaasi asabiilan wado ama mise atacriifu tacriif inuu noqdo aladii tacriifkaso yusamuuna ay ku magacaabayaan hu ayaga tacriifka tacriifka ta'wiilan waayo in lam yatamakkanuu haddii u suurto waayo min takdiibihi beenintiisi khaamisan midka shanaad w khaamisan midka shanaad waayo ama mar shanaad oo baatil ka laasimaayo madhab ahlutacdiilka wejkii saddexaad lihaad annahu madhabkaasi yalzamu waxaa ka laasimayo minu madhabkaas haggiisu jawaasu nafyi maa kii anfiintiis inay bannaan tahay bannaanaashadiis waay annahu madhabkaasi yalzamu waxaa ka laasimayo ka dhalanaya minu madhabkaas haggiisi jawaasu nafyi maa kii anfiintiisii bannaanaashadiisii waay ahbata sugay humaa allahu alla sugay wa rasuulu rasuulkiisa sugay hee inuu bannaan tahay wixii alla isku sugay ama rasuulkiisa isagu u sugay in la beeniyo inay bannaan tahay ayaa ka dhalanaysa madhabkooda oo fa yuqaalu la yidhaahdo fii qowlihi ilahay hadalkiisii tacaala sareeye wajaaa rabbuka uu dhahay inahu laa yajiiu asan allu muxuu leeyahay wajaaa rabbuka ninkan wuxuu leeyahay inahu laa yajiiu imanaya wixii culus ku sugan la anfina soo maa saasa ka dhalanaysa wa fii qowli ilahi hadalkiisii wa fii qowli nebi hadalkiisii sala allahu alayh wala alihi wasalama yanzilu rabbuna ila asamaai dunya u dhahay inahu laa yanzilu insaasoo dhaho ka dhalanaysa maxaa dhahay maxaa dhahay liana isnaada almajii'i wاnnusuuri ila allahi majaazun cindahum saasay qabaan ba iyaga ahlood tacdiilka sidaasay qabaan liana isnaada almajii'i majiiga tiidin tiirintiisu iyo wannusuuli nusuulka isnaadkiisii tiirintiisu ila allah ilaahay xaggiisii loo tiiriyey mas loo nisbeeyey maja majaazun waa majaaz cindahum agtoodii majaazu ku yahay liana isnaada almajii'i majiiga tiirintiis ama nisbayntiis iyo wnusuuli nusuulka nisbayntiisa ila allahi loo nisbeeyey majaazun waa majaaz cindahum agtoodii agtooda yahay majaazu ku yahay ay waxay leeyihiin maatankan la sheegay nusuulkan la sheegay min baabi xadafi mudaaf min baabi xadfi mudaaf oo wajaa amru wajaa rabbuka waxaa la dhaha leeyihiin wajaa amru rabbika yanzilu rabbuna waxaa leeyahay yanzilu amri rabbina min baabi hadfi mudaaf ay leeyihiin waa majaaz saasay qabaan majaazkana in la beeniyo waa ku bannaan tahay sidaas sidaa meeshaan ka fahmi doona noo sheegi doona musannif yiri raxmatullahi calayh sidaasa ka dhalanaysa marka saasna waa baatil wa adharu calaamaati almajaaz majaazka wuxuu leeyahay calaamaaduu leeyahay arkaanuu leeyahay shuruuduu leeyahay majaazka calaamaaddiisii kuwa ugu sarsare waxaa ka mid ah sida soo socda fiiri marka waadharu calaamaati almajaazi majaaska calaamooyinkiisii kan ugu muuqasho badan cinda alqaa'iliina qolada dhahayso bihi bilmajaazi majaaska dhahayso hee sixatu nafyihi waay nafyi lmajaazi majaaska anfiintiis inay ansaxayso majaaz in la anfiyo la diido way ansaxaysaa calaamaadkiisa ugu muuqdo sare ayuu ka mid yahay qolada qabta oo dhahaya majaaska saas way dhirsan yihiin majaaz maxaa ku binaan calaamooyinkiisa kamada waaweyn in la anfiyo la diido ma ansax in la dhaho maxaa ka dhalanaysa marka sifaad yaa leh in la anfiyo waxaas alle isku sugay soo maha majaaz marka loo isticmaalo baatil waa saas marka wanafyu ma war cusub marka wanafyu ma kii anfiyintiisi ahbatahu llahu alla sugay warasuulu rasuulkiisi sugay in la anfiyana min abdali lbaatili ayuu ka mid yahay waay baatilkan ugu baatilsan waay walaa yumkinu suurtagal ma aha alinfikaaku in laga foqo canhu hee kaasi maagaas xaggiisii alla isku sugay ama rasuulkiisa isku sugay laga foqo bita'wiilihi ta'wiilkiisii dartiis looga foqo ilaa amrihi amarkiis lagu ta'wiiliyo suurtagal ma aha in wixii allah isku sugay hee ee laga foqo loo foqo in lagu ta'wiiliyo amarkiis la dhaho suurtagal ma aha taasi لأنه ليس في السياق ما يدل عليه وي لأنه شانيا ليس في السياق سياق iyo socodka dhexdiisii ma aha ma yadullu wax tusiinayo calayhi ta'wiilkaas tusiinayo ma aha ma jiro waay wax meesha looga baahan yahay ta'wiil uma bijirta daba maxaa looga baahan yahay wajaa rabbuka yanzilu rabbuna ilaa samaai dunya maxaa looga baahan yahay ba in laga foqo meeshani ma taala waay uma kadib ina min ahli tacdiili ahlu tacdiil ayuu ka mid ahaaday man qofo darada tuuray qaacidatao qaacidadiisii fii jamiici sifaati sifaat oo dhan qaacidadiis oo tan ah baatilka ah ku waday oo ku dareersiyey oo ku tuuray tuuritaanka dad ku socosiyey ku dareersiyey wa ayaa ka mid ah uma kadib ina min ahli tacdiili ahlu tacdiilka ayaa waxaa ka mid ah man qof ah ka mid ah darada tuuray oo ku socosiyey qaacidatao qaacidadiisii fii sifaati fii jamiici sifaati sifaatka alla oo dhan ku socosiyey oo macnaha majaaz majaaz waxaasa laga wadaa qaacidadooda intaas way soomaayiga aw mase tacaddaa u tilaabsiiyey ila alasmaa asmaada xaggeed haddaa u tilaabsiyey sifada sifaada iska badaaye asmaadaha dhinacoodii haddaa u tilaabsiyey waay ayda saasaa ka mid a qolo saasaa ka mid a wa minhum ahlu bidaaga ayaa kamid ahlu tacdiilka ayaa ka mid ahday man qofo tanaaqada isburiyey iska hor imaado e tanaaqada wa oo fa ahbata sugay bacda sifaati sifaata qaar ka mid a sugay wa duuna bacdin qaar sokodoodii waay sida kale ashacriyati oo kale iyo walmaturidiya oo kale ashacri iyo iyo maturidiya waa noo imaan doonaan insha allah qofkii asaasay oo tarjumadoos ama qaabkoodii insha allah ru'asadoodii marna noo imaan doonto insha allah kala shariyatay shariyadoo kale walmaa turidiyati mar turidiyadoo kale ahbatu waxay sugeen maa wixii ayay sugeen ahbatu ay sugeen humaaga maxay ku sugeen bixujati ana alcaqla yadullu calayhi intaasoo ku sugan ahbatuu way sugeen maa wixii ayay sugeen ahbatu ay sugeen humaaga maxay ku sugeen bixujati ana alcaqla caqliga yadullu inuu tusiinaayo calayhi magaas korkiis tusiinaayo xujadeeda ayay ku sugeen caqliga saas tusiinaa saasaa u xujo ah ayay dheheen saasay ku sugeen caqliga ku sugan wa nafow ay anfiyeen maa wixii nafow ay anfiyeen humaaga bixujati ana alcaqla caqliga ayaa yanfiihi anfinaayo aw laa yadullu calayhi ma tusinaayo sidaas ayay ku anfinayen wixii anfinayana caqliga diidaya ku anfiyeen wixii sugan caqliga sugay ayaa ku anfiyeen xujadaas ayaa la imaadeen qola saas ah wixii sugan caqliga keligeed ee isticmaalay wixii diidan caqliga keligiis u diiday ka mid ah fanaqulu waxaan leenahay lahum koladaas waxaan u leenahay nafyikum way diidmidiin anfintiin diidmidiin limaa kii aad diideen nafaytum aad nafaytumuu aad anfiseen oo diideen humaaga bixujati ana alcaqla caqliga laa yadullu calayhi korkiis ma tusinaayo xujadaas aad ku diideen yumkin waxa suurtagal ah ihbaatuhu ihbaatu maamaaga sugitaankiisaas ba suurtagal ah biariiqi ariiq lagu sugo ariiqaasoo alcaqliya caqlig loo nisbeeyey alladii ariiqaasoo ahbatum caqligaasoo dheh ahbatum aad ku sugteen bihi maaga ma wixii ahbatumuuhu aad ku sugteen kamaa huwa haabitun bidaliili samciyi waxaa loo leeyahay kuwaasi horta waxaanu dhahaynaa buu leeyahay wixii aad anfiiseen anfiintiini oo wixii aad anfiiseen oo caqliga xujidi xujigi xujada caqliga ay ku anfiseen oo ma tusinaayo arrinkaasi caqliga ma tusinaayo keli aad ku anfiseen waxa suurtagal ah kaas idinka anfiseen in la sugo see lagu sugaa caqliga naftirkiisa in lagu sugo suurtagal ah ma diidaayo oo caqliga naftiis in lagu sugo ayaa tusinayo waayo waayo caqliga caqliga idinka sifaadda qaar ka mid ah oo ku sugteen ayaa kan idinka caqliga ay ku diideen caqligaas oo kale kan aad diideen lagu sugi karaa sida idinkaba qaar ka mid a caqligiis caqligiina ugu sugteen malfahm sidaasba suurtagala ayadoo saas lala qabo haddana daliilkii samcigana kii aad diid anfiiseen waa sugaba saasaa dheeri ah haddana lala qabo idinka caqli keligeeda isticmaalteen soo maa wixii caqliga ku anfiseen caqliga naftirkiisii waa sugayaa sida qaar ka mid a idinka caqliga aad ugu sugteen aaniyan daliilka samciga naftirkiisii kan aad anfiseen waaba sugaaba miaalu daalika marka kaas miaalkiisi doctor aali cumar miaal hooga hooska rakay ku jirto waay rakaako waxaa la galay dood oo ahlubidaa lala doodaayo marka miaalu dalika kaas miaalkiis waxaa waaye annahum ahlu tacdiilka ahbatuu waxay sugayaan sifat aliraada sifat aliraado sifat aliraada sugayaan wanafow way diidayaan sifat araxma sifat raxmana way diidayaan maxay sugeen hal sifo maxay diideen hal sifo oo midku sugeen maxay ku sugeen caqligii kan diideen maxay ku diideen caqligii kii ayaga caqliga ku sugaan caqliga waa suga samcan waa suga kii ayaga caqliga ku anfiyeen caqligana waa suga samcana haddana waa sii suga haddana warkooda marka waxuu taalaa bannaan cidla waagan fiiri ahbatuu way sugeen sifata aliraadati iraadadii sifadeeda ayay sugeen lidilaalati samci waalcaqli caqliga iyo samciga tusiintiisii darteed ayay u sugeen calayhaa sifadaa sugaayo haye sifatuliraada way sugeen maxay u sugeen caqliga iyo oo daliilka samciga ah ee tusiyey saasa ku sugan haye samcigii waa kana caqligina waa kana waa keeni doona firim ama samcu samciga waxaa waaye fa minhu waxaa ka mid ah qowlu ilahi dalkiisii tacaala sare walaakina allaha yafcalu maa yuriidu maa yuriid maxaa la qaadana sifatuliraada maxaa lagu sugay samci soo ma tan daliila loo haya dhehen samci ah haye وأma اcqل cqligana faإna اkhtilaafa الmakhluuqaati makhluuqaadka kala duduunaantoodii وa تakhsiisa bacdiha makhluuqaadka qaar ka mid ah khaasnimadoo khasasidoodii bimaa shay lagu khasasay yakhtasu bacdiga ku khaas ahaanayo bihimaaga min daatin min daatin daata ah aw amase wasfin sifa ah daliilun wuxuu daliil u yahay cala aliraada iraadada dusheeda ayuu daliil u yahay dhahay waxay leeyihiin daliilka caqliga ah oo ilaahay in iraado loo sugayo sifatul iraada loo sugayo tusinayo waxaa waaye makhluuqa kala duduwanaantiisiiba iyo makhluuqa qaar ka mid ah inuu gaar leeyahay wax gaar ah kan kale aan qabin kaas oo ah daata ama wasfi ah taas maxay tusinayso waxaasi in ilaahay doonay makhluuqaad see u kala duduwan yihiin qaar waa dad qaar waa jin qaar waa xayawaanaad kale waa ka kala duwan yihin soo maa inay saan u ka kala duwanaadaan yaa doonay allaa doonay meesha laga qaadanaya feri makhluuqaadkaasaa loo soo noqona leeyahy haddana dadkii u imaa asaga naftarkiisi ma kala duwan yahay mase waa isku mid mid waa dheer yahay mid waa gaaban yahay mid waa cas yahay mid madoow waay mid quruxu leeyahay mid waa qurux daran yahay waa ka kala duwan yihin soo maa qaar qaarkeed wax aan qabina la khaasaa jirta soo maa intaas yaa doonay allah yaa doonay idan macquul waay sifat liraada ilahi in loo sogo leeyihin malfahmi meesha u dariishad haye waayo hay sifadaasi labadaasi haddii oo u dariishadeen ay u sugeen raxma maxay u diideen waa tana marka fiiri wanafo waxay diideen araxma kale sifatu raxma ayay diideen sifatu raxma ayay diideen waay maxay u diideen liannahaa sifada raxmada ah tal tastalzimu waxay laasimsinaysaa hee liina araaximi midka naxarisaayo liinkiisii waay jircanaantiisii iyo wariqatahu jilcanaantiisii le waay isku mid labadan mutaraadif ayaa tusi ka laasimayso yaa u jilcooma lilmarxuumi midka loo naxariisaayo waay waxay leeyihiin sifatu raxma markii la sugaa la yidhaahdo looma sugi karo maxaa dhahay caqliga diida maxaa waay caqliga diidaay see waa see u diidaa waxaa ki laasimaaya oo sifatu raxma sugideedii ee lina raxim ninka naxariisaa inuu jilcamo oo u nuglaado u dabco ninka asaga u naxariisaayo haye naxariistaasoo jilcanaantaas in ilaahay laguma sifayn karo aa maya maya maya dhahan marka caqliga saas way dhahan saas u diidaya liannaha sifatu raxma tastalzimu waxay laasimsinaysaa liina raaximi raaximkii jilcanaantiisi iyo wariqatahu jilcanaantiisii waa lilmarxuumi asagu jilcinaanaayo wahada kana jilcanaantaas ah muxaalan waa mustaxiil muxaalan waa mustaxiil fii xaqi illah ilahi xaggiisii tacaala saray wa awalu way awaleen waayahay caqliga haddii ay diideen nusuusaaba tusiinaysa see yeelaa la dhahay nusuustiina hee waaba awaleen waa la awlay leeyihin saas loola ma jeedo ayaga maxaa loo yaaray markii horeba helo tacdiil soo maa muxarifiin bay ahaayeen wawalu way owaleen aladilata adiladii asamciyata samci loo nisbeeyey almuhbitata sugaysay liraxmati naxariista sugaysay waxay ku owleen ila alficli waay ficla loola jeedaa naxariis la sheegaayo waa ficil aw amase iraadat lficli ama ficil doonitaankiisii waay fafasaruu way fasireen alraxiima raxiimna waxay ku fasireen bilmuncimi waa midka nimcaynaayo waaye aw muriidi lincaami ama nimceen kii doonayay waaye kii nimceynta doonay waaye saasay dhahayaan in allaha raxiimu markii la yihahdo waxay leeyihin muncimun in allaha muncimun al raxiim maxaa ka laazimaya muncim inuu nicmo qof haddii naxariisto maxaa ka dhalana maxaa ka laazima inuu nimceeyo soo maha nimceen saas ama muriid lincaami leeyihin qofka markii naxariisnaa maxaa ka laazimaya nimceenta allihii doonay isagaa doonay iraadadii u lexinayaan saasay ku owlayaan fanaqulu lahum buu dhahay musanif raxmatullah waxaan leenahay jawaabtii waay fanaqulu waxaan u odhanaynaa lahum kuwaasi ahlu tadiilka waxaan u odhanaynaa alraxmatu horta naxariista haabitatun lilahi tacaala biladilati samciya qabla kulli shay horta maxaa waay daliila tusiyey wixii daliil tusiyeyna sidiisaa loo qaadanayaa ila wax ka lehinaa la helo mooyaane الرحمة نعرفت ثابتة ومد أسوان لله إله أسوان تعالى سلايا بالأدلة أدلة أسوان أدلة سمعية سمعية لون نسبي وأدلة ثبوتها رحمة داسي سقد أدلة أي أكثر كبرا عددا من عدد حق تردوى إي وتنوعا من تنوع حق نوع نوعسن حق حق أنواع دوا إيه كبرا تاي من أدلة الإرادة واي horta mark markii laisku fiirsho idinku waxaad sugteen sifatuliraada soo maha sifatuliraada iyo sifatulnicma raxma sifaturaxma iyo sifatuliraada adilada ku aar ku imaaday ku timaaday oo samciga ah markii laisku barbar dhigo waxaa badan waxaa tanawacsan hee adilada ku imaaday raxma sifa raxma waa laga daliil badan yahay weliba daliil ahaan waa laga badan yahay xagga tira ahaan tanawuc midba nooc kale ku timaaday hal nooc haddama aha ee waa kala duduwan tahay mar ayadoo ficil ah mar ayadoo ism ah mar ayadoo sifa ah inta bay ku timaaday tanawuc saas waay xagga tira ahaan waa laga badan yahay tan kale faqad waradat hiya way soo aroortay raxmadii bilismi isma ku soo aroortay ayadoo ism ah ay ku soo aroortay haye sida mithlu arraxmaan arraxiim waay الرحمن الرحيم الله باسم مد كستنا علاقتنا صفة الرحمة وصفة يكون صورتي وردت بالصف بصفة واي وصفة صفة يكون صورتي مثل وربك الغفور ذو الرحمة واي ذو الرحمة صفة يكون صورتي والفعل يكون صورتي مثله ويرحمه من يشاء إذ دونون عرسيه lakin iraadada intaas haddaa kuma soo oro tanawucogaasi ma ma laha ficil keliya ku timaada iraadada ayib saasaan leenahay horta horta samcigii sidaasi loogu jawaabay ama caqligii soo ma waa kana jawaabkiisa caqli markay isticmaalaan haddana caqligi naftirkiisi waa loo isticmaalaa ay caqli keligaa teegan yihiin soo ma keli laakiin ahlusunaha caqli macal samci isku darayaan isnima diidayaan caqliga saliimka iyo iyo maxaa la yidhahdaa samciga waay ويمكن وها سورتقال إثباتها إثبات الرحمة النحريتي سجدة بالعقل لو سجن نفترك هو سورتقال ممكن معها ممنوع ما هو مستحيل ما هو مستحيل ما هو ويمكن وها سورتقال إثباتها إثبات الرحمة النحريتي سجدة بالعقل عقل لو سجن مع يدي فإن النعمة وكا عقل قال استمالها فإن النعمة نمعو يمكن allatii nimcooyinkaasoo tatraa soo qulqulayso israacayso oo badnayso farac badan cala alcibaadi addoomaha dushoodii ku soo qulqulayso oo kusoo iskusoo raaraacayso min kulli wajhin dhinac walbo dhinac walbo nimcooyinka addoomaha dushoodii kusoo qulqulayso oo ka imaanayso hagga alle oo wax kooban miya alle koobi kara maaha ama bikum نعمة في الله وإن تودوا نعمة الله لما تنكر لا تحصوها فإن النعمة نعوينك التي تاسو تترى سوق القري سوأما سوق بدني سوأما السراعي سو على عباد الضمه دشودي من كل وجه دنا والب إيوه والنقمة مصيبة ينكوا جمع نقمة نقم ومصيبة مصيبة مصيبة ينكوا مصائب إيوه والنقمة مصيبة ينكوا allatii niqamtaasoo tudfacu laga celinaayo canhum addoommo xaggooda laga celinaayo fii kulli xiinin waqti walbo hee daalatun waay min xaytu iraab daalatun maxay tahay min xaytu iraab daalatun kitaabkan fiirinaynin miya marka waxaa la sheegaya kitaabkan in loogu fiiriyo lala socdo waay اه يا فعلا اه خبر كنا صح واي سدا سوا فإن النعمة خبر كده كده دالة مركز نعوينكاسي او تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين هي دالة واحد سنيان تسنيسا على ثبوت الرحمة لله على ثبوت الرحمة naxariis sugnaanshadeeda aad tusinaysaa lilaahi loo us- u sugnaatay ama hubuut calaa hubuuti raxma naxariis sugudeedii ee lilah ilaahi loo sugaayo aad tusinaysaa caza qaalibahaya wajalla weynaaya waay waxyaabaha nicmo oo addoomaha la siinaayo waa farac badan yihin soo maha masiibooyin faraca badan laga difaacayona way badan way way jiraan way farac badan yihin soo maha intaas dhammaan waxay tusinaysaa oo qofkii nimco la siiyey masiibo laga difaacay maxaa meeshaasi laga qaadanaa inuu yahay nin loo naxariistay soo maha ha sida daraaddeed qofka haddii uu asigu dhib soo maro ka soo fakado wuxuu leeyahay ilaahay ii naxariis mooyaane si igu dhici lahayd dhaha soo maha ilaahay ii naxariis caami iyo caalim dhammaan way yaqaanaan taas ag lagama diidaayo wa dilaalatuhaa tusiinteeda dilaalatu raxmati naxariistii tusiinteeda calaa daalika kaas la soo sheegay dushiisa ay tusiinayso ayaa abyanu ka caddaan badan wa ajlaa ka muuqasho badan oo ka daahirnimo badan min dilaalati takhsiisi takhsiiska tusiintiisa alal iraadada tusinayo alal iraadati iraadada tusinayo ayaga iraadada ay u darisadeen cagga soo maha iraadada waxay u dariisadeen caql ahaan takhsiis bacd makhluuqaat tanaa ka bakada ka badan waayo in loo dariisado ee caqliga ahaan tii u badnayday oo ka muqash badnayday maxaa ugu leehateen oo u diideen tii kale hee u aadeen waay oo labadaba ma qaadataan oo sugtaan waay waaya liduhuuri daalika arrinka maxay tahay see ugu muqasho badan tahay liduhuuri daalika kaasoo muqashadiisii way naxariistaasa lilkhaasati dadka gaarka ah culammada ah iyo walcaammati dadka guudka caamada ah antaba way u muuqasho badan tahay caamada hataa waa garanaya ilaahay naxariistiisii waa garanaya ilaahay naxariistii allah noo keenu leeyahy roobuu rabaa roob ilaahay naxariistiisa noo timaadee naxariis allah la helay leeyahay way yaqaanaan caamada hadda soo maa way ogyihiin بخلاف الدلالة التخصيص التخصيص الدلالة هذا خلاف كذا وعلى الإرادة لو درسنا فإنه أسقاسي هي laa yadharu ma soo muuqanayo ilaa liafraadin dad gaara ilaa liafraadin afraad oo min dad gaara oo min annaas dadka ka mid ah ayaa khaas ku tahay usoo muuqanayso dadka dhan ma aha wa amaa nafyuhaa caqligii marka waa loo sheegay isagana inuusan diidaynin in loo sugo sifatu raxma allah ee marka ayaga waxaa la rabaa haddana shubhada ay la imaadeen oo ah liannahaa tastalzimu liina araaximi wariqatahu lilmarxuumi ay dheheen soo maa taasoo rabaad in laga sii jawaabo wa amaa nafyuhaa nafyu raxmati naxariistii anfiinteeda bixujati annahaa naxariista tastalzimu inay laasimsinayso hiya naxariista alliina wariqata laasimsinayso anfiinta ayadoo taas xuj loo xujaysanayo darteeda loo anfiyey jawaabuhu jawaabtiis waa tan wa amaa nafyuha naxariistiis anfinteeda bixujati annahaa naxariista tastalzimu inay laasimsinayso allayna jilacsanaan iyo wariqata jilacsanaan inay laasimsinayso xujadaas iyadoo la xujaystay anfinta lagu anfiyey saas waay xujadaas lagu anfiyey ee fa jawaabuhu waay jawaabta xujadaas waay ama hadalkaasi ama nafyigaasi jawaabtiis waay fa jawaabuhu nafyigaas jawaabtiisu ana haadii tan alxujata xujada ah low kaanat haddii ay ahaato mustaqiimatan haddii ay ahaan lahayde mustaqiimatan mid toosan ma ahabe mid toosan waayo kasoo qaado maba ahane haddii laakiin ay ay noqoto mid toosan waayo ana haadii tan taasoo alxujata xujadana low kaanat haddii ahaan lahayday mustaqiimatan mid toosan hee laamkana waxaa suurtagal noqon lahaa nafyu liraada iraadada anfiinteedaba hee waa suurtagal noqon lahayday bimilihaa ayada oo kale lagu anfiyo xujadaas way bimilihaa xujadaasi oo kale lagu anfiyo way xujada ayaga u soo daliishadeen ama u keensadeen ama u diideen in raxma alla loo sugo haddii iraadadii ayaga sugaan xujadaasi maba sugna laakiin loola imaado naftirkeeda waa la anfiin karaa malafahmi ay way anfiyeen soo maha xujay u keeneen xujadaas maxay tahay waxaa ka dhalanaysaa liin araaxim ariqa soo maha haddii xujadaasi ayaga taas usoo daliishadeen caqli ahaan mid toosan ahaan lahayday maba ahane hee ayada oo kale ayaa waxaa loo keeni karaa iraadadii waadana malafahmi sidaas waay saas rab inuu kuu sheego waayahay fa yuqaalu waxaa la dhihi lahaa marka aliraadatu iraadada naftirkeed maylu lmuriid kii doonaya eelay sidiisii waay ay maxay dhaheen leexiso way dhaheen soo ma eliin way dhaheen soo ma tana leexiso waa la dhihi lahaa iraadada fa yuqaalu waxaa la dhihi lahaa aliraadatu iraadada maylu lmuriidi kii wax doonaayay leexishidiisii waayo ilaa maa shay xaggiisii u leexdo yarjuu asaga rajaynaayo bihi maaga xusuula manfacatin dheef u soo xasalideed aw dafca madaratin dhib difaacintiis waay ninka iraadada markii la yidhaahdo waxaa la dhihi lahaa wax macnaheedu yahay mayl lmuriid ninkii doonaya leexishidiisa intee u leexanaya wixii asaga rajaynayo oo ah laba way makhluuq dhinacis markii loo fiirsho qofkaani e haddii waa doonay la yidhaahdo makhluuq dhinacis loo fiirsho macnaheedu muxuu noqonayaa kii doonay leexidiisi leexan eelashadiisii waay xagee u celinaya wax asaga rajaynaayo inay u soo haslaan ama wax asagee dhibaayo inuu iska difaaco intaan la doonaya soo maa qof wax doonay wuxuu u doonayaa dheef ayah dartiisi inuu usoo haslaan waa usoo haslaan uu doonayaa ama dhib ku soo socda inuu iska difaaco inuu doonaya soo maa idan mar walba waa leexaysa soo maa idan makhluuq dhinaciis markii loo fiirsho ayaga markii aad diidayaan makhluuq dhinaciisa u fiirshayaan mugtahay dhina maqluuq marka loo fiirsho tan naftarkeeda saasay naqanaysaa raxmadda saasay u diideen soo maa tan naftarkeeda saasay naqasay leeyahay wa haadaa marka kanna leexishadaani wixii la rajaynaya inuu soo haslaan ama wixii dhibaaya in la iska difaaca ah yastalzimu waxay laasimsanaysa alxaajata xaaje iyo dan i baahay baahay meesha imaanaysa marka wallaahu ilaahayna tacaala sareye munazahun waa laga nazihayaa can daalika ilaahayna baaho waan laga nazihayaa soo maa idan tan naftirka ina diidan way maxaa idinku dhacay tan lima u diidaysaan tan wasaasaa tusiinaysaa fain ujiiba haddii laga jawaabo tan jawaab soo daadana fain ujiiba haddii laga jawaabo bianna hadihi iraadatu lmakhluuq waaye tan idinka hadda fasiraysaan makhluuqa iraadadiisa haddii ay dhahaan jawaab ayaga soo celiyaan wayde ayadu tanka jawaabayaan waay fain ujiiba haddii la jawaabo بأن هذه إرادة المخلوق مخلوق إرادة سواي أمكن الجواب أمكن واحد سورة قال نغنيسة الجواب جواب سورة قال نغنيسة بمثله جواب كان أوكل في الرحمة تنوح تنوح لك وضعها ورتن مخلوق إرادة سواي تن إذن شيئا أو إرادة أو فسرتان مخلوق إرادة سواي تيدان ورنا عرفت إذن فسرتان ها تي مخلوق واي saasa la dhahayaa warka waa dhamaaday soo ma maxaa isku diidaysaan waay annaga tan aan sheegayno tan makhluuq le waay idinka tan makhluuqa sheegaysaan soo ma ay dhahdeen soo ma annagu tirkan tan makhluuqa sheegaynaa makhluuq hagga naga gee tan allaha loo yimaado raxmadda alle tan makhluuqa sumid ma tahay marka iraadada alle tan makhluuqa sumid ma tahay idinka cudurka maxaa idinkugu dhacay mar allaala markii alla sifo loo sheego waxay la soo aadaysaan makhluuqa cudurkaas allah idinka daawali leeyahay fayrasa qabtaane waay meesha aaday meel kale aadanaysa markiiba fain ujiiba haddii laga jawaabo bianna hadii tan iraadatu lmakhluuq haddii laga jawaabo amkana aljawaaba jawaab suurtagala bimithli asagoo kale fi raxmati lagu jawaabo maxaa yeelay faina raxmata raxmad almustalzimata laasimsinayso linaqsi nuqsaan laasimsinayso hiya ayada raxmat lmakhluuqi waay makhluuqii raxmadiisii waay wa bi haadaa kan lasoo sheegay ayaa tabayana caddaaday bطlaanu madhabi ahli taciili ahlu taciilka madhabkiisii baailnimadiisii waay sawaaءn waxaa siman kaana ahaaya taciilan taciil kaana ahaaya taciilkaasi taciilan taciil taciilkaasoo caaman guud ah aw amase khaasan gaar ahaayaaba oo isku mid madhabkoodii meesa ku dhammaaday ee waxaa la leeyahay haddii guud yahayna saana loo radinaya haddii gaar yahayna qaar waad sugteen qaarka kan waxay sugteen lamid yahay caqliga hadda ma diidaayo qaarka idinka caqliga ma diid waa diidaad dhahdeenna he caqliga naftirkiisa ma diidaayo haddii caqliga culays ku noqotaataa maxaa nas haddii ku imaadeen cala raasi wal cayni waa in la qaato waayo wax kale maaha saas la leeyahay wa bihi culima ana ariiqa ashaa'irati almaturiidiya allah subxana wa tacala